sidii dhawaanahanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada mudug gobolka mudug halkaasoo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay si dhoomalaysiya ciidamada dagaal ulag laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaada kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay khasaare baana waa ka soo gaaray marka waxaan is leenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay mudug ugaarsan yihiin in laga dhamaystiri doono waa tahay wasiir markaa khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay maxaad nooga sheegi karaysaa runtii ilaa labaatameeyo kor bay u dhaafayaan sidaan hadda furimaan naga soo gaaraya ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuhmay inay ku sugan yihiin waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka loogu galo sidaad la socoto dhowaan ayaa halkaa dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray dhufayskaas oy ka difa ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo caad marka dagaaladii lala galay oo ugu dambeey oo dhanna waa looga guulaysanaya marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray waana lagu guulaysan doonaa intaasan waa tahay waxaad ka dhawaajisay in maalmo kahor halkaa dabcan dagaala ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay rajadiina hadda marka waa sidee maxaase idii qorshaysan dabcan sidaad la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan dagaalna lagula jira waayihii dambe dhinacan degmada xara dheere ciidamo xoog leh ayaa uga soo siqaya oo la rabo inay dhanka jowle ilaa galhareeri tagaan ciidamadan hadda shabeelow kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa dumaayo ilaa jowle halka ka galaan marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka mudug aad ayuu u kooban yahay tuulooyin unbay ku harsan yihiin meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeenna waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay godadkii laga saaray waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuu yahay in maalmaha soo socda gaar ahaan bishan dhexdeeda insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin biidnillah kariim mararka qaar hogaamiyaasha shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxaya waxyaaba nooca oo kale a arrintaasi ka galmudug ahaan sidee baad u aragtaan runtii waxay waayihii dambe la soo baxeen tabab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay ugu dhex badbaadaan iyagoo maraya dadka reer baadiyaha ah ee adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyey tuulooyinka ugu yeerayeen odayaal iyagoo u dabcan udigaya oo dhahaya dee nimankaas lama shaqayn kartaan laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo ay saldhig ku leeyihiin deegaanadaas hadda duurka ayay ku jiraan dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan shacabka soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga annaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dagaarahaas waa la soconnaa xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaasi waxaan is leeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli ma aysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan nimanka ay weerar ku qaadaan marka waxaan leenahay waxaan soo gaarnay boyntiga ugu dambeeyey oo ah in al-shabaab laga guulaystay lagana guulaysan doono dalkana laga horeyn doono